madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta kormeer ku tegay goob loo asteeyey in la dejiyo dadka ay abaartu saameysay ee kusoo barakacay duleedka magaalada kismaayo kuwaasi oo xilligan u baahan gargaar deg deg a iyo dibudejin ballaaran mas-uuliyiinta goobtan booqato waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee jubbaland wasiirka amniga jubbaland iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka degmada kismaayo kan hay-adda qaxootiga ee jubbaland iyo sidoo kale rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jubbaland waxaana mas-uuliyiintan dhammaan halkaasi ay u tageen kormeerka halkaa loo cayimay in dibudejin loogu sameeyo dadkay abaaruhu saameeyeen ee kasoo barakacay deegaano kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose injineer cabdi xuseen oo ah guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka jubbaland ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay oo ahayd in dadka soo barakacay ee xooluhu ka soo dhammaadeen ee halkan ku soo daadsaday meelo badan bay kala degeen dhulkii aan ugu talagalnay in xalka waara loo dejiyey ee qaybtii ugu horraysay ayay qaar badani dhex degeen amar baa laga soo saaray madaxtooyada wafdigana saa ka soo baxay waxaan u astaynay halkan dabadeeda inay gadaasheedaa inay maxaa la yidhahdaa la soo dejiyo kolley waxaa ku howlan hawshaasi sidii ragga horeba u sheegeen maamulka meeshan iyo degmada iyo maxaa la yidhaahdaa amniga ayaa dejinaya wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan xaaji iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish oo goobta ka hadla ayaa iyaguna sheegay in loo baahan yahay in dadkan lala soo gaaro gargaar deg deg ah annagoo ka duulayno qorshihii iyo dardargelintii maalmahan socotay ee dowladda jubbaland sidii loo heli lahaa istaraatiijiyad iyo qorsho dib u dejin iyo maxaa lahay daryeel dadka loogu samayn lahaa ayaan maantana halkan isugu nimaanay si loo siiyo dhul ku habboon runtii maantana waa lagu guulaystay waxaa dhammaan jooga degmadii wasaaradihii sida howlaha guud biyaha wasaaradda arrimaha gudaha guddigii qaxootiga oo cid walba ay shaqadeedu ka qabsan doonto maadaama ay dowladda jubbaland ku guulaysatay in maanta dhulkaa loo asteeyo dadkaas soomaaliyeed ee abaaruhu soo saameeyeen waxay hadda ka bilowdo way fududaanaysaa sidii loo gaarsiin lahaa gargaar kala duwan sida biyaha hoyga caafimaadka wasaarad walbana ay ka qabsan doonto shaqadeeda in aanu dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee reer jubbaland ahaa ee qaxootiga ku soo butaacay in aanu u astayno meel caalamkuna uu ogaado inay halkaa degan yihiin iyaguna amnigooda iyo noloshooda wixii laga qaban karo lagu daryeelo qodobka labaadna waxaa weeye barnaamijkii awalba hore u socday ee barakacayaasha drubal solutionska siddeedda wasaaradood ay isla wadeen iyo hay-adaha caalamiga ah isagiina inaanu dardar gelinno uuna ku khaldamayn dhulkiisu dhulkoodii loo cayinay hore loogu cayinay dhulkan dambe gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere goobtaan taagnaa goobtaan u astaynay barakacayaasha soo dhibaatoobay abaaraha waa goobta loo adseeyey in la dejiyo ayagoo midaysan meel kasta ay ku soo barakaxaynba goobtaanaan u astaynay ma laha magac gaar ah waa barakaxayaasha deegaanada jubbaland ku soo barakaxay deegaanada kale ee jubbalandna ayana meelaha laga astayn doonaa dadkaana waxaan ugu baaqayaa inay goobtan lagu soo la dejiyo wixii nololaa la soo gaarsiiyo amnigooda la sugo looga warqabo saacaddan laga bilaabana lagu soo booqdo goobta aan taagannahay
guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka jirta abaar daran taasi oo galaafatay xoolo tiro badan islamarkaana hadda ay halis ku jirto nolosha dadka reer miyiga ee abaartu saameysay